wararka ka imaanaya gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa ku waramaya in saraakiisha ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolkaasi in madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ay u gudbiyeen in uu isu soo dhiibo si loogu gudbiyo dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha etoobiya ayaa la sheegay in khadka teleefoonka inay ku wada hadleen saacadihii lasoo dhaafay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland waxaana warar hoose oo ay shabeelle ka heshay wadahadalladaasi ay sheegayaan in gebi ahaanba uu diiday soo jeedinta ku aadan in dowladda soomaaliya uu isku soo dhiibo mudanahaasi maxamuud sayid aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa haatan waxa ay ku sugan yihiin magaalada mandheera ee waqooyi bari kenya waxaana halkaasi la sheegay in muddooyinkii dambe uu ka waday kulamo siyaasadeed dhowaan maxamuud sayid aadan iyo cutubyo ka tirsan ciidamo uu horkacayo iyo saraakiil iyo sidoo kale xubno sarsare oo ka tirsan maamulka jubbaland ay gaareen magaalada ceelwaaq halkaas oo ay kula kulmeen saraakiisha ciidamada kenya ee qeybta ka ah howlgalka amisom ee halkaasi xeryo militari ku leh isaga oo la sheegay in uu kala hadlay arrimo quseeya arrimaha ammaanka iyo sidoo kale sidii loola dagaalami lahaa amaba dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab ee ka socda qeybo ka tirsan gobolkaasi waxaana jirtay intii uu halkaasi ku sugnaa in xubnaha saraakiisha ee dowladda federaalk soomaaliya u qaabilsan ceelwaaq inay saluugeen kulamadaasi islamarkaana ay dowladda iyo saraakiisha ciidamada xoogga ay u gudbiyeen in aysan dooneynin inay ka qayb galaan kulamada halkaasi uu ka wado maxamuud sayid aadan waxaa la sheegay in taasi ay keentay in cutubyo ka tirsan ciidamada etoobiya loo diro magaalada ceelwaaq iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxaana la sheegay in saraakiishu ay bilaabeen wadahadallo ku aadan in maxamuud sayid aadan uu isu soo dhiibo si loogu gacangeliyo dowladda waxaana la sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay isaga iyo wafdigiisa in ay ka mid noqdaan oo ay kusoo biiraan dowladda federaalk soomaaliya muddooyinkii dambe waxaa deegaano iyo degmooyin dhacaa gobolada gado ee koonfurta soomaaliya ka jiray kulamo ay ciidamada etoobiya ka wadaan dhowaan ayay ahayd markii guddoomiyeyaal degmooyin ay u gudbiyeen in dowladda ay ka mid noqdaan oo ay maamulka dowladda ee deegaanadaasi ay kusoo biiraan ha yeeshee markii ay ka dhaga adeegeen la sheegay ilaa saddex degmo oo ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya guddoomiyayaashooda in xabsi guri laga dhigay oo ciidamada etoobiya ay kaxaysteen kadib markii ay ka dhaga adeegeen amaradaasi loo gudbiyey